بsm الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحamd وعlى آlه وأصxaaبه أجمaعين أmا bعd qاla الإmاam الbخhariيu رaximه الlه taعaalى bab الsulح fi الdiyةi sulxii xukunkiisii cadayntiisiibu u baab yahay fi diyati diyadii lagu sulxtamo oo inuu qisaas waajibo oo kadib diyo lagu sulxtamo saas ayaa baabka uu ka dhigan yahay qisaas ayaa waajibayo waxaa dhacaya heshiis maal mucayan ah ayaana heshiiskaas lagu qaadayaa oo lagu gelayaa maalkaas mucayanka wuxuu noqonayaa marka diyo marka asulxu fi diyati saas u jeedaa qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi alansaariyu qaala xadaanii xumaydu ana anasan xadaahum ana arubayica wahiya bnatu nadir weeyaane kasarad waxay jebisay haniyata jaariyatin gabar iligteed gabar foolkeed ayay jebisay fa alabu larsha waxay dalbeen markaasi kab fadalabuu waxay dalbeen gabadhaa rubayic ciddeeda al-arsha kab wa dalabu lcafwa cafis ayayna dalbeen fa abow dadkii dhiigga lahaa way diideen fa aatow nabiya sala allahu calayh waali wasalama nebigay u yimaadeen fa amarahum wuxuu amray bilqisaasi qisaas ayuu amray ilig iyadana in laga rido faqaala anas bnu nadr anas bnu nadr baa wuxuu yidhi oo walaalkeed ahaa atuksaru miyaa la jebinayaa haniyatu rubayic rubayic foolkeeda miyaa la jebinayaa yaa rasuula allah laa maya waladii bacadaka bilxaqi macbuudkii xaq kugu soo bixiyaan ku dhaaranayaaye laa tuksaru la jebin maayo haniyatuhaa foolkeeda marka laa tuksaru haniyatuhaa muxuu ka wadaana iibi fii sharxi mishkaati اlmasaabiix wuxuu yidhi laysa raddan lilxukmi xukunkii nebiga inuu radinayo uu diidaayo ma aha bal nafyun liwuquucihi wuxuu anfiyey inuu dhaco ee xukunkaasi ma jiro iyo waa diiday iyo ma dhihin waa diiday ma aha ma dhacaayo waay umbis nacan waxaasi ma dhacaayaan iyo waa diiday kala labay kala tahay sidaasuu ku macneeyey ahlucilmiga qaar kalena waxay dhaheen ma uunan ogeyn in qisaasku uu mucayan yahay oo uu marka hore isaga caynoobayo oo maalku uu bedel ka noqonayo oo awalan yacni inuu qisaasku caynoobay-uunan ogeyn ayb oo wuxuu u haystay marka qisaaskii iyo maalka la bixiyaa inay isku mid yihiin oo qofka khiyaar uu leeyahayo haddii uu doonana uu diyada iska bixinayo hadduu doonana qisaasta uu aqbalayo laakiin waxa khiyaarka leh waa weliyudamka ee khiyaarku ma laha jaaniga yanii ninka jinaayada geysta isaga khiyaar ma leh waxa khiyaarka leh waxaa weeyaan ninka isaga wax loo geystay waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan suldaankaas weeyaan marka khiyaarka ayb isagu laakiin waxaa dhici karta inuu u haystay khiyaarku labada dhinacba inuu ka furan yahay oo markaa nebigu saa uu ugu celiyey hadalkaas b labadaas macno ayaa marka ay sheegeen culimmada faqaala waxauu yidhi yaa anasu anasow kitaabu llaahi اlqisaas ilaahay kitaabkiisa ay xukmu kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisu alqisaasu qisaas weeyaan faradiya alqowmu dadkii ayaa markaa raalle iska noqday wacafow way cafiyeen oo diyo ayay ku cafiyeen faqaala nebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi inna min cibaadi illaahi ilaahay addoomihiisa waxaa ka mid a man low aqsama kuwa haddii uu dhaarto cala allaahi ilaahay korkiisa uu dhaar ku maro labarahu ilaahay oo u samafalayo yani addoommada ilaahay waxaa ka mida nin hadduu dhaarto oo ilaahay dhaartiisa uunan soo celinaynin oo dhaartiisa oo u tixgelinayo oo uunan ku dambaajinaynin oo ugu samafalayo ayb meeshii marka waxaa ku jirto nimankii markuu anas yidhi wallaahi baan ku dhaartay la jebin maayo iyaga qalbigooda ayuu ilaahay wuxuu geliyey inay iska cafiyaan dhaartiisiina kuma dembaabin anas ibnu nadr fadliga marka anas uu leeyahayna waa laga qaadanaa xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa khiyaarka waxa leh inuu yahay ninka dhiigga laga qabo ee ninka jaaniga isagu inuusan khiyaarkaas lahayn macnihii loo tarjamayna waa u deliil macnihii loo tarjamay ee ahaa asulxu fi diyatina xadiidku wuu tusayaa oo in diyo lagu heshiin karo faradya alqowmu wacafow meeshaas waay marka maxalushaahidka daahirku waxaad moodaa marka in diyo iyo qisaas labaduba ay iska dhaafeen laakiin labaduba cafisku kama maqna hadday diyada raalli ku noqdaanna qisaaskay cafiyeen haddii labaduba ay iska cafiyaanna de waxaa weeyaan markaas cafiskii waa joogaan baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi waslm azaada alfazaariyu can xumaydin can anas faradya alqowmu qoomkii baa raalli noqday waqabilu اlarsha kabkii ayay aqbaleen iyo diyadii waana meeshaan tarjamada marka meeshaan riwaayadan dambe wuxuu u keenay midda dambe iطlaaqa ku jira inuu qeyd uga dhigo ayuu u keenay baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayh walihi wasalama nebiga qowlkiisii caddayntiisii buu u baab yahay lilxasani bni caliyin radia allahu canhuma uu ku yidhi ibnii haadaa sayidun wiilkaygaani waa sayid walacala allaha waxaa laga yaabaa oo alla mudan yahay an yuslixa bihi inuu ku heshiisiiyo isaga sababkiisa bayna fi'atayni cadiimatayn laba koox oo waaweyn waa sulxu bayna almuslimiin marka kan wa qowlihi jalla dikruh faaslixuu heshiisiiya baynahumaa dhexdooda laba qoloo muslimiin hadday dagaalamaan heshiisiiya waa asulxu bayna almuslimiin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed wahuwa aljucfiyu qaala xadaanaa sufyaan can abi muusa qaala samictu اlxasana yquulu istaqbala wallaahi alxasanu bnu caliyin mucaawiyata xasanulbasri waa xasanka hore wuxuu yidhi marka isagoo xasanulbasri wuxuu yidhi istaqbala wallaahi wuxuu qaabilay alxasanu alxasanu bnu caliyin xasan bin cali mucaawiyata mucaawiya ayuu qaabilay bikataa'iba jeish ayuu ku qaabilay ciidan amhaali iljibaali buuraha oo kale ah yacnii jeish quwad leh xoog leh ayuu mucaawiye ku qaabilay faqaala camru bnu اlcaas waxa uu yidhi innii la araa waxaan arkayaa kataa'iba ciidan laa tuwallii aan jeesanaynin xataa taqtula aqraanahaa ilaa iyada midda yacni markaa ka horjeedo ama dadkeeda ilaa ay aqraanteeda layso ay disho faqaala lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ku yidhi wakaana wallaahi faqaala lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa mucaawiya xasan baa dhahayo waa mudraj wa kaana wuxuu ahaa mucaawiya wallaahi baan ku dhaartay khayra rajulayni labada nin kooda khayrka badan buu ahaa labada ninna wuxuu u jeedaa camru bnu اlcaas iyo mucaawiya labadooda mucaawiya ayaa khayr badnaa wanaagsanaa buu leeyahay ay camrun ayb ay huwa camrun yani labada nin uu sheegay midnaba mucaawiya kalena waa camr camr bnu اlcaas in qatala haaulaa'i mucaawiya marka sidaanuu yidhi in qatala haaulaa'i kuwan hadday laayaan haaulaa'i kuwan wa haaulaa'i kuwanna haaulaa'i ay laayaan man lii biumuuri اnnaas dadka umuurahooda yacnii yaa ii man lii yaa ii sugnaanayo biumuuri اnnaas dadkan umuurahooda iyo xaajaadkooda yaa u istaagayo hadday intan islaayaan kuwanna ay kuwan la dagaalamaan kuwanna ay kuwan la dagaalamaan dadka muslimiinta yaa iigu sugnaanayo oo yacnii booskooda iyo waxa ay markaa baahida ay qabaan yaa daboolayo man lii binisaa'ihim yaa daboolayo igaga sugnaanaya naagahooda man lii bidaycatihim dadkooda yacnii marastooda yaa i yaa iga daboolayo booskooda igaga su yaa ii sugnaanayo aniga oo iyaga u adeegaya markaas haddii intaanu islaayso dadkaas yaa u maqan wa fabacata ilayhi rajulayni laba nin ayuu u diray mucaawiyaa diraya xasan u dirayaa laba nin oo min qurayshin reer quraysh oo min bani cabdi shamsin ah cabdaraxmaan bna samura wa cabdallaahi bna caamir ibni kurays faqaala waxau yidhi idhabaa taga ilaa haada rajuli ninkan u taga xasan buu u jeedaa facridaa calayhi u bandhiga waquulaa lahu waxaad ku tiraahdaan walubaa waquulaa lahu yani la hadla waطlubaa ilayhi dalba oo raadiya ninkaan faatayaahu way u yimaadeen fadakhalaa calayhi way u soo galeen fatakalamaa way la hadleen waqaalaa lahu way ku yidhaahdeen waطalabaa ilayhi waa dalbeenoo waa raadiyeen faqaala lahuma alxasanu bnu caliyin inaa markaa waxaad moodaa marka waxyaabaa ay kala hadleen waxaa ku jiro waxbaa lagu siinayaa iyo lacaga iyo waxaas faqaala lahuma alxasanu bnu caliyin wuxuu ku yidhi labadoodii inaa banuu cabdilmuطalib inaa anagu banuu cabdilmuطalib reer bani cabdilmuطalib ayaan nahay qad asabnaa min hada almaal maalkan waa asiibnayoo xaggiisa wax waa ka helnay wa ina haadihi اlummata ummadaanina qad caaad qad caatat fii dimaa'iha waxay aad u dabaalatay oo ay ku waasac si yacnii faafsan waxay ku faaftay fii dimaa'ihaa dhiiggeeday ku faaftay yacnii ummadaanina marka dhiiggoodii ayay ku faafeen caaad yacnii itasacad itasacad fi اlfasaad ayaa loo jeedaa qaala waxay yidhaahdeen fainahu yacridu calayka wuxuu kuu bandhigayaa kada wakada waxaas iyo waxaas ayuu kuu bandhigayaa wayaqlubu ilayka waa ku raadinayaa wayas'aluka waa ku weydiinaya mucaawiya ballanqaadna waa kuu sameeyey qaala waxa uu yidhi faman lii bihaada ayb faman kumaa li aniga ii sugnaanaya bihaada kan qaalaa waxay yidhaahdeen naxnu laka bihi annagaa kuu sugnaanayno kuu yacnii wakiil kuu noqonayno kuu damaano qaadayno yacnii markuu sidaa leeyahy wuxuu iska hubinayaa de dadka in lasoo dirayoo dad amarbe yacnii go-aan gaari kara inay yihiin oo mucaawiyo ka haysto tafwiid iyo wakaalad dhammaystiran ayb famaa sa'alahumaa shay-an waxba ma su'aalin ilaa qaalaa waxay yidhaahdeen naxnu laka bihi markuu arrin su'aalaba naxnu laka annagaa damiin kuu ah fasaalixhu la heshii faqaala alxasan xasan waxauu yidhi walaqad samictu abaa bakrata yaquul xasanulbasri baa wax dhahay walaqad samictu abaa bakrata ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ra'aytu rasuula اllahi sal slam cala almimbar nebiga ayaan arkay mimbarka korkiisa waalxasanu bnu caliyin xasan bin calina ilaa janbihi dhinaciisa uu joogo wahuwa yuqbilu cala annaas nebiguna uu dadka kusii jeedo maratan kol uu dadka kusii jeesanayo wa calayhi xasanna uu ku jeesanayo ukhraa mar kale marna dadkuu fiiriyaa marna xasan buu fiiriyaa waa wiil yar markaas wayaquulu nebigu wuxuu dhahayay ina bnii haada sayidun inankaygaani waa sayid walacalla allaaha ilaahay wuxuu mudan yahay an yuslixa bihi inuu ku heshiisiiyo bayna fi'atayni cadiimatayn laba koox oo waaweyn oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah marka labadoodaba inay muslimiin yihiin oo xadiidka sheegay laba koox oo waaweyn inay yihiinna waa sheegay lianna muslimiintu labadaas unbay u qaybsanaayeen koox saddexaad ma jirin ayb xasanna marka wuxuu qaatay derajadaas iyo in sayid wuxuu ku noqday heshiiskaas meeshaa marka alislaaxu yani waxaa laga qaadanayaa marka sulxiga bayna almuslimiin la sameeyaa oo dimaa'dooda iyo dhiiggooda lagu badbaadiyaa inuu wax fiican yahay xasan darajadiisa iyo fadiiladiisa waxaa laga qaadanayaa marka mucaawiye fadligiisa xataa lanna mucaawiye labada nin isagaa dirayn war sidaan si maahane wuxuu yidhi hadday intaan intan baabi'iso intaanna ay intan layso wax soo haraya la heli maaye labadiinan baxe la soo xaajoodu yidhi waxaa kaloo ku sugan xasan madaxtinimadii iyo lacagihii iyo lacag iyo adduunya wuxuu ka doortay markaa manqabadan weyn ayb waxaa kaloo laga qaadanaya qofku inuu heshiisku geli karo xukunka inuu ka dego fuqahadu marka saasna waa ka deliishadeen oo maxaa yeele xasan heshiiska wuxuu ku galay inuu xukunka iska dhaafo ka tanaasulo markii ay ku yidhaahdeen dadkii cali aabbihii la soco jiray waxay ku yidhaahdeen aabbaha wixii uu soo waday miyaad meel cidlaa uga dhaqaaqaysaa ceeb waayay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi annaaru ashaddu min alcaar annaaru ashaddu min alcaar naartaa waxay ka daran tahay ceebtuu yidhi ceeb iyo naar yaa daran naaraa daran ayb marka meeshaasna dee nebigu wixii uu sheegayna maalinkaasay soo baxeen ayb oo wixii nebigu uu tilmaamay baa la arkay sidii u tilmaamay ay u dhaceen ayb xasanna marka odaytinimadiisa iyo khayrkiisuna meeshaasuu ka soo dahayray uu ka muuqday ayb marka meelo badanoo xadiidka gelayaa laakiin tarjamada xadiidku waa iska waadaxoo daahir weeyaan tarjamada qaala abu cabdillaahi qaala lii caliyu bnu cabdillaahi inamaa habata lana samaacu اlxasan min abi bakrata bihada اlxadiid xasan abu bakra inuu ka maqlay samaaciisa wuxuu noogu sugnaaday xadiidkan buu yidhi see ugu sugnaadayna muxuu yidhi xasanna ayb qisadan marka wuxuu ka sheekeeyey meeshan dambe faqaala alxasan walaqad samictu abaa bakrata xasanulbasri isaga mudallis ayuu ahaa haddana mar haddii uu walaqad samictu yidhi waxaan ka maqlay abuu bakra marka inuu la caasiray la kulmay ou ka maqlay xadiidkana daliil noogu ah buu leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yushiiru اlimaamu imaamku ma ishaarayaa bisulxi heshiis tilmaan heshiis ma ku bixin karaa qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii akhii can sulaymaana can yaxya bni saciidi can abi الrijaal moxamed bni cabdiraxmaan ana ummahu camrata binta cabdiraxmaan qaalat samictu caaishaةa radia allahu canha taquul samica rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu maqlay sowta khusuumin dood codkeed ayuu maqlay yacnii dad doodayo bilbaabi albaabka ayuu ka maqlay caaliyatin aswaatuhum sawta khusuumin dad doodayo codkooduu maqlay bilbaabi albaabkiibuu ka maqlay caaliyatin kuwaasoo markaa ay sarrayso aswaatuhum codadkooda wa idaa axaduhumaa midkood yastawdicu alaakhara ka kale ayuu leeyahay war iga dhin deynta iga deji iga deji wayastarfiquhu waa ka dhimrin dalbaaye fii shayin wax wa huwa yaquulu isaguna wuxuu dhahay wallaahi laa afcalu ilaahan ku dhaartee ma samaynaayo sidaas fakharaja calayhimaa rasuulu llahi sal l slam nebigii waa ku soo baxay korkooda faqaala waxa uu yidhi ayna almuta'allii aawey midkii dhaaranaya calallaahi ilaahay korkiisa kii ku dhaaranaya aawey laa yafcalu lmacruufa inuunan samaynaynin waxa wanaagsan yacnii macruuf waxaa ah qofka inaad deynta wax u dhaafto ama aad ka tagto waa macruuf ninkii macruufka ka dhaaranaya aawey buu yidhi faqaala ana yaa rasuul allah aniga weeyaan buu yidhi rasuul allow markaasuu wuxuu yidhi falahu ayu daalika axabba falahu wuxuu leeyahay ninkaasi ayu daalika koodii ayu daalika kaagaas kii aho axabba ou jeclaysto marka ay min alwadci aw rifqi labada shay waxay tahay inuu u dhimriyo ama inuu ka dejiyo deynta ila labadaas asagu warsaday soo maaha ayb waidaa axaduhumaa yastawdicu اlaakhara wayastarfiquhu rifqiga iyo wadcigu midou doono ayuu yeelayaa ayb ayuu leeyahay ayb yacnii labadooda mid u sameeyo ama deynka ka dhaaf ama u naxariiso wax u naxariis u sameey labadaa mid samee ee ha ka dhaaranin shay macruufa qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can jacfar bni rabiicata can اlأcraj qaala xadaanii cabdulaahi bnu kacbin can kacbi bni maliki annahu kaana lahu calى cabdillaahi bni abi xadrad alslamiy ayuu waxaa ugu sugnayd maalun maal ayuu ku lahaa falaqiyahu wou la kulmay falazimahu waa ku dhegay xata irtafacad aswaatuhumaa ilaa codkoodii uu kor noqday famara bihima الnabiyu sal ا slm nebigaa soo maray faqaala wuxuu yidhi yaa kacbu kacabow faashaara biyadihi gacantiisa ugu ishaaray kaأnnahu yaquulu nisfa yani nebigu gacantiisa saa ku yidhi yani bar ka dhin alushaahidka barka waa kan faashaara biyadihi hal yushiiru اlimaamu bisulxi tarjamadana saasay ahayd faakada wuxuu qaaday nisfa maa lahu calayhi wixii uu ku lahaa barkiisa wataraka ayuu ka qaatay wataraka nisfa nisna waa ka tegey baabu fadli اlislaaxi bayna اnnaasi wاlcadli baynahum baabu bayaani fadli اlislaaxi heshiiska fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay bayna اnnaasi dadka dhexdooda la heshiisiiyo wاlcadli baynahum iyaga oo dhexdooda lagu cadaalad falo tarjamada marka laba dhinacay leedahay dadkii in la heshiisiiyo cadaaladna lagu heshiisiiyo qaala xadaanaa isxaaqu qaala akhbaranaa cabdالrazaaq qaala akhbaranaa macmaru can hamaami can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اlahi sal ا slam kulu sulaama min الnaas xubin kasta oo dadka ka mid ah calayhi sadaqa korkiisu sadaqa ah kulla yowmin fii kulli yowmin maalin kastoo tatlucu fiihi shamsu qoraxda ay soo baxayso yacdilu bayna annaasi sadaqatun marka ficilkan masdara laga laqbaynaa maxaa la leeyahay marka yacdilu bayna annaasi cadluhu ay cadluhu cadaalad samayntiisa bayn الnaasi dadka dhexdooda oo u cadaalad sameeya sadaqaة waaye ayaa laleehi marka sadaqaة waa khabar waana waxaana mubtado waa yacdiludan masder lagu awilaayo oo fii maxali rafcin ibtida dhacaayo yacdilu bayna الnaasi ay cadluhu bayna الnaasi sadaqaة xadiidka marka tarjamada sida u tusaya waxay tahay laba qof hadduu u cadaalad falo waa heshiisiiye soo maa islaaxiina waa ku jiraa cadaaladdiina waa ku jirtaa leanna cadligan oo dadka dhexdooda ou ku samaynayo oo iyaga waa miduu ku heshiisiinayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa ashaara alimaamu imaamku hadduu ishaaro bisulxi heshiiska ou ishaaro fa abaa ou diido qofkii xakama calayhi bilxukmi xakama calayhi wuxuu ku xukumayaa korkiisa bilxukmi اlbayini xukunkii caddaa xaakimkii baa wuxuu yidhi warniyow sidaan iska qaado heshiiskan qaado mara buu yidhi markaas waa in xukunkii la aada marka alxukmu اlbayin waa kiida waxaa weeyaan qadihii sharciga ahayn meeshaa marka waxaa dareemaya inuu marka jiro inta aan qado iyo xugun la gaarin dadkii waa la dhihi karaa waxay iyaga dhexdooda isku haystaan or soo heshiiye marka ordaha soo heshiiya dembi ma aha sharci ilaahay laga tegeyna ma aha bal waxaa weeyaan wasulxu khayr buu ilaahay yidhi dadka gobol baa marka waxba aan ka fahamsanayn waxay moodayaan marka qadiyad kasto haddaan qadal la gelin xaaraan inay tahay u haystaan saxna ma aha saas laakiin waxyaabaha aan sulxiga laga geli karin waxaa ka mid a xuduudda xuquuq ilaahay oo xuduudi ka waajibtay qaaliga hadday soo gaarto ordaha soo heshiiye ma dhahayo soo ma garanin oo safwaan ibnu umaya ayaa waxaa dhacday isagoo go-iisa barkan yaa tuug intuu u yimid bou aayar uga qaatay uga siibtay markii la qiimeeyeyna rubcu diinaar oo la ekaaday waa soo qabtay marka nebigu u keenay maxkamaddii hor keenay dabcan de mar haddii maxkamaddii la yimaado meeshiina xad oo waajibo soo heshiiya ma jirta markaas markaasuu nebigu sal lla ly slam wuxuu xukumay ninkaa in gacanta laga jaro markaasuu yaa rasuulallah iska dhaafo buu yidhi waa u cafiyey maya buu yidhi haddii qaduhu oo maxkamadda yimaado bis waay laakiin labadoodu hadduu ninkan u cafi lahaa intuusan maxkamadda keenin ninkaan gacanta lagama gooyeenba wixii marka xuduud ah haddii maxkamadda la keeno iyagu markaasi ma lahan heshiis iyo ma laha waa soo marnay waxaan ku soo marnay sulxu biljawr laakiin wixii dadka bayn annaas ah haddii qaaliga loo keeno qaaliga intuusan qadiyadda xukumin warbaxa meeshaas aaday soo heshiiya dadkiina odayaalkaa iyo waxa hadday soo heshiiyaan bis khalaas sidooday u dhammaatay arrinku haddii maya ay yidhaahdaanna waa kanaa marka xukunkii waa in la aada markaas qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybu can الzuhriyi qaala akhbaranii curwaة bnu zubayr ana zubayra kaana yuxadiثu wuxuu sheegaya annahu khaasama rajula min alansaar nin ansaartii ka mida ayuu la dooday dood baa dhex martay qad shahida bedran ninkaasoo beder xaadiray ilaa rasuuli اlahi sal l slam nebiga ayay isula dood tageen fii shiraajin min alxarati far meesha xarada la yidhaha madiina far ay biyaha maraan ayay ku doodeen marka yanii fartaa marka meeshaasi keliga ama kanaalkaas biyaha iiddaa hayga xiranin iyo makuu daynayaa lagu dooday marka kaanaa yasqiyaani bihi labadoodaba waa ku waraabayeen kilaahumaa labadoodaba faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama lizubayr nebiga zubayrba wuxuu ku yidhi isqiyaa zubayr zubayrow waraabso uma arsil ilaa jaarika deriskaaga biyaha u daa yanii adiga ka waraab dabadeedna u daa deriskaaga markaa nebiga wuxuu zubayr u siiyey dhanka biyaha ayuu ka xigay biyaha marka adiga ka waraabo markaad ka waraabto daa biyaha faqadiba alansaariyu ninkii ansaarigaa waa xanaaqay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow aan kaana bna cammatika sidaan miyaad xukumtay in eeddadaa inuu yahay darteed yani zubayr bnu اlcawaam eeddadaa inay dhashay miyaad ugu xukumtay uu yidhi sidaan ayb fatalawana wajhu rasuuli اlahi sal l slm nebiga markaa wejigiisii waa waa isbedeley uma qaala waxa uu yidhi isqi zubayrow waraabso uma axbis biyaha cesho dabadeed wuxuu yidhi biyaha cesho xataa yabluga اljadra ilaa uu gaaro meesha geedaha waaskooyinkooda ilaa uu ka gaaro jadrigu marka waxaa lagu macnaya waaskada waaskadana marka geedka meesha loo qodo oo markaa xoogaha intaa si fiican dhismo loo sameeyo ama dhinacyada laga rabuudo si biyaha uu u ceshto oo geedka uu u waraabo ilaa ay kuu buuxsamaan hayso amase yacnii salka geedaha yani salkooda ilaa anqowgaaga wixii la eg oo kale cesho hayso yni markii hore heshiisa iska eg sulxi markii hore nebigu sulxi buu ku dayey oo wuxuu yidhi subayrow xaqaaga wax ka tag oo beerta markaad ku waraabsato waxba ha ceshanina u daa ninkan ninkan markuu isagu soo giirtay oo markaa uu yidhi aan kaana bna cammatika nebigu marka wuxuu yidhi aye oofso xaqaaga oo dhan dhamma qaada marka xaqaaga markaad dhammaysato u daa fastawcaa rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh waali wasalam wuxuu dhammaystiray nebiga xiino idin markaasi xaqahu xaqiisi ayuu lizubayri u dhammaystiray wa kaana rasuulu llaahi salى اllahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa qabla daalika kaagaas ka hor ashaara calى zubayri zubayr inuu u ishaaray xaqahu xaqiisa fii ashaara calى zubayri zubayr inuu u ishaaray bira'yin ra'yi oo ugu ishaaray muxuu idin dhigay bira'yi sabi bira'yin ra'yi sacatin muu yidhi marka sacatin ayuu u ishaaray waa sacnimo yaallahu isaga markaa uu u ishaaray walil ansaariyi iyo ansaarigii zubayr iyo ansaarigiiba wuxuu u ishaaray wax saca iyo waasacnimo ay ugu sugan tahay ayb faashaara calى zubayri wuxuu ugu ishaaray bira'yin ra'yi sacatin waasacnimo iyo u ishaaray lahu isaga ay ugu sugan tahay zubayr walilansaariyina ay ugu sugan tahay ayb falamaa axfada alansaariyu ansaarigii marku ka caraysiiyey rasuula اllahi sal l slam rasuulka uu ka caraysiiyey istawcaa wuxuu u oofiyey lizubayri zubayr xaqahuba uu u oofiyey fii sariixi اlxukmi xugun xukunkii caddaa dhexdiisa ugu oofiyey ayb meeshaa marka axfada ay aqdaba waay wاlxafiidatu wاlxafiidu huwa اlqadabu ayb khaaabi marka saasuu tilmaamay khaaabi wuxuu sheegay qaybtan dambe mudraj inay tahay mudraj waa min kalaami zuhri buu leeyahay warkaas ayb ayb qaala curwatu curwa waxa uu yidhi qaala zubayri qaala zubayru wallaahi baan ku dhaartee maa axsibu haadihi اlaayata aayaddan malayn maayo nasalad inay soo degtay ilaa fii daalika kaagaas maahane falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum xadiidkan marka kitaabu lkhusuumaadu nagu soo maray hadda tarjamada marka wuxuu u keenay xaakimku mararka qaar inuu heshiis ishaari karo heshiiskaasi marka haddii la qaadan waayena ee la diido xukunkii buu aadayaa markaas nebiguna sidaas uu yeelay sal sl baabu sulxi bayna alguramaa'i dadkii deynta lahaa iyo dhexdooda in la heshiisiiyo wa asxaabi almiiraafi dhaxalka dadkii iskala isla lahaa heshiiskooda waalmujaasafati wax aan cabirnayn in lagu heshiiyo fii daalika kaagaas ah shay aan markaa mujaasafadu waa wax aan la beegin oo aan la cabirin qofku inuu heshiis ku qaadan karo wa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi laa ba'sa dhib ma leh an yatakhaaraja shariikaani labada wax isla leh inay ku kala baxaan fa ya'khuda haadaa kan wuxuu qaadanayaa daynan dayn wa haadaa kanna caynan cayn ayuu qaadanayaa marka wuxuu ka wadaa laba nin oo dhaxal isla leh maalan oo aabbahood dhaxlaayo yaa aabbahood nin buu dayn ku leeyahay maalna waa ka tegey labadoodii marka intay maalkii qiyaasaan ninna dayntan qaatay waa dhihi karaa ninna wuxuu dhihi karaa aniga maalkaanan qaatay ninkii daynta la wareegay marka ma soo noqon karo dayntaas unbuu wax ka raadsanaya waana soo marnay tarjamadan laftirkeeda uu ku celiyey haddaa xusuusataan ayb fain tawiya liaxadihimaa midkood hadduu halaagsamo lam yarjic calaa saaxibihi kii deynta qaatay hadduu deyntiisii soo waayo ninkii kale ku soo noqon maayo wixiisa waasay u kala baxeen yani ninkan maalan boqol kun oo dollarna deynuu ninku leeyahay cayn oo boqol kun ana waa taallaa meeshaan labadoodii guri boqol kun joogo iyo wuxuu ka tegey boqol kun oo ninku leeyahay laba wiilowna ka tegey bes ninna hadduu yidhah war aniga deyntaanba qaatay aanna gurigaanan qaatay kii deyntii waa soo waayey wuxuu dhihi karaa marka ninkaan sartan kula leeyahay ma dhihi kara saasuu ka wadaa fain tawiya liaxadihimaa lam yarjic calaa saaxibihi qaala xadaanaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdulwahaab qaala xadaanaa cubayd ullaahi can wahb bni kaysaan can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma qaal twufiya abii aabbay baa la oofsaday wacalayhi daynun isagoo dayn lagu leeyahay fa caradtu calaa guramaa'ihi dadkii deynta ku lahaa ayaan u bandhigay an ya'khuduu tamra timirtaa inay qaataan bimaa calayhi waxa korkeeda ah yacnii geed timireedyadan waxa ku yaalla inay qaataano timir ah fa abow way diideen walam yarow ma aynan arkin anna fiihi wafaa'an timirtaas beerta ku taallo inay deyntaasi ku filnaan karta ma aynan u arkin waa diideen marka faataytu nabiya sal ll ly slam nebigaan u imid fadakartu daalika kaagaasaan u sheegay lahu nebigaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi idaa jadadtahu haddii aad gurto fa wadactahu fi lmirbadi meesha timirta lagu qallajiye maqaasiinka aada dhigto aadanta rasuula اllahi sal l slam rasuulkaad soo ogeysiinaysaa fajaءa waa yimid oo macahu abu bakrin isagoo abu bakr iyo cumaru cumar ay la socdaan fajalasa calayhi waa fariistay wadacaa bilbarakati baraka ayuu ugu duceeyey uma qaala waxau yidhi udcu guramaa'aka faarfihim faawfihim wuxuu yidhi dadka wax kugule uwac ee u oofi sii wuxuu yidhi famaa taraktu axadan lahu famaa taraktu ma aanan ka tegin axadan qof lahu calaa abii daynun aabbahay dayn ku lahaa ilaa qadaytuhu waan u guday wa fadala alaaata cashara wasqan saddex iyo toban wasqina waa ii soo hartay sabcatun cajwatun toddoba wasqi ay tahay cajwo wa sittatun lixna lownun ay tahay nooc kale ow sittatun cajwatun wa sabcatun lownun fawaafaytu maca rasuuli llahi sal l slam almaqriba nebiga ayaan salaaddii maqrib soo haleelay fadakartu daalika lahu waan u sheegay fadaxika waa qoslay faqaala wuxuu yidhi iiti abaa bakrin wa cumara faaqbirhumaa orodoo abubakar iyo cumar u tagoo usoo sheeg faqaalaa waxay yidhaahdeen laqad calimnaa waa ogeyn id sanaca rasuulu llahi sal l slama maa sanac nebigu markuu sameeyey wixii uu sameeyey an sayakuunu daalika in baraka ay ka dhacayso waa ogeynay dhaheen nebigu markuu sidaa yeelayba in baraka imaanayso waa iska ogeynay dhaheen wa qaala hishaamu can wahbin can jaabirin salaata alcasri walam yadkur abaa bakrin ma sheegin walaa daxikana ma sheegin wa qaala wataraka abii calayhi alaaiina wasqan daynan ayuu ka tegey wa qaala bnu isxaaq can wahbin can jaabirin salaata duhri baabu sulxi bidayni walcayni dayn in lagu heshiiyo iyo cayn baabkan laftirkiisa soo marnay labadan baabba markao ku celiyey qaala xadaanaa cabdulaahi bnu muxamed qaala xadaanaa cuثmaan bnu cumar qaala akhbaranaa yunus xa wa qaala leysu xadaanii yunus can ibni shihaab qaala akhbaranii cabdulaahi bnu kacbin ana kacba bna malik akhbarahu anahu taqaada bna abi xadrad ayuu wax ka gudsaday daynan dayn kaana lahu calayhi ou ku lahaa fii cahdi rasuuli lahi sal l slm waqhtiga rasuulka fi lmasjidi masjidka dhexdiisa faاrtafacat aswaatuhumaa codadkoodii baa kor u qaadmay xataa samicahaa rasuulu llahi sal l slam ilaa nebigu uu ka maqlay wa huwa fii beytihi nebiga uu gurigiisa joogay fakharaja rasuulu llahi sal l slama ilayhimaa nebiga waa u soo baxay xataa kashafa ilaa uu fayday sijfa xujratihi qolkiisa daahiisa fanaadaa kacba bna maalik kacb ibnu maalik buu u dhawaaqay faqaala yaa kacbu faqaala labayka yaa rasuula allah faashaara biyadihi gacantiisa uu ishaaray andaci shadra bardaji faqaala kacbun kacab waxa uu yidhi qad facaltu waa yeelay yaa rasuula allah faqaala rasuulu llahi sal l slama qum istaag faqdihi ugud istaagay u gud ayuu yidhi adigana marka dayn iyo cayn in laga heshiin karo ama lagu heshiin karo oo deynta marka see lagu heshiinaya ibraa cayntii deyntii aan kugu lahaa waa kuwa cafiyey deyntii aan kugu lahaa intaas si intaas waa ku dhaa shaygii aan kugu lahaa waxaas iigu bedel intaasna waa kaa daayey waxaas oo dhan marka way bannaan yihiin qال الإmام الbخاaرiي رaحimه اللaه بsم اللahi الرحمaن الرaحيم kitaabu الشhuruuط shuruudii ayuu kitaab yahay shuruud waa jamcu shardin shardiga sidiisa waxaa la yidhaahdaa maa yلزmu min cadamihi الcadم walaa yلزmu min wujuudihi wujuudu wax haddii isaga la waayo wixii uu ku xirnaa waa la waaye haddii isaga la helo laakiin wixii uu ku xirnaa in la helaayo qaصab maaha shardigaana marka wuxuu u kala baxaa shardi caqli ah shardi sharci ah iyo shardi luqawi ah shardiga caqliga waxaa weeyaan maalan yani cilmigu nololow ku xihan yahay soo maa cilmigu nololow ku xihan yahay xayaata haddaynan jirin cilmi ma jiri karan ilaa cilmi wuxuu ka suurtoobaa wax nool soo maa wax nool idan alxayaatu shardun lilcilmi cilmigay shardi u tahay haddii iyada la waayo cilmi ma jooga meeshaas haddii iyada la helo laakiin cilmi ma joogaana maya waxaa jira qofkii nolol inay lahaayo cilmina aan la haynin meeqo qofaa noolon cilmi lahaynin waxba aan ogin marka laa yalzamu min wujuudihi اlwujuud laakiin cadamkiisu cadamaa ka laazimaya nin kastoo nool cilmi mau leeyahayna waa maya laakiin qof cilmi leh oo aan noolayn maa jiran ma jiri kara shardi sharcigana waa jiraa weysaqaadka waay weysaqaadkii wuxuu shardi u yahay salaadda haddii marka weyse la waayo salaadna waa la waayey salaad sharci ah la waayo ogooda qofka asagoon weyse qabin waa allahu akbar waa iska dhehdhehi karaa laakiin salaadda ou tukadaa sharcigu salaad uma yaqaanin ayb haddii la weyse qaato salaad ma la tukadayna maya nin kastoo weyse qaata maaha inuu tukaday salaaddii wada wax kalo ay sii rabtaa haddana shardi luqawiyana waa jiraayo midkan in iyo lowda iyo xuruuf shardiga ayb waxaa in dakalti daara faanti daaliqun iyo markuu yidhaahdo kale waa shardi luqawi ah waa luqo luqo ahaan intaani inay shardiyo tahay oo shardi ay keenaysaa laga fahmo saddexdaas qayba u kala baxaa isagoo hadda marka wuxuu u dan leeyahay waxay tahay bayaanu maa yasixu minhaa mima laa yasixu saad hadafkiis waxaa weeyaan meeshan kitaabkan oo u kitaabeeyey shuruudda bannaan ee ansaxaysa iyo midda aan ansaxaynin uu rabaa inuu ka hadlo shuruudda uu ka hadlayana waa wixii mucaamalaad ku tacalluqo ku saabsan ee hadda shuruud salaad iyo shuruud soon iyo waa soo dhaafna waxyaabahaas baabu maa yajuusu min ashuruudi fi اlislaami wاlaxkaami wاlmubaayacati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yajuusu bannaan oo min ashuruudi shuruud ah fi lislaami islaam dhexdiisa walaxkaami axkaamtii dhexdooda waalmubaayacati iyo mubaayacada yacnii islaamka dhexdiisa qofka maxaa yacnii axkaamtii dhexdooda mubaa baycadii qofka lala gelay dhexdeeda shardigii bannaan iyo midkaan bannaanayn ayb ayb fi lislaami markau leey waa marka la soo gelayo islaamnimada ayb oo maalan qofka waxaa u bannaan inuu shardisto gaalka inuu shardi u shardisto haddii uu islaamo ama in loo shardiyaba isaga haddaad is haddaad islaamto annaga safar kugu kalifi mayno beledkaaga inaad ka tagto beled kala timaado ma lagugu kalifayo halkaagaas iskaga islaam shardi saxa waa kaasoo kale ayb shardiga aan ansaxaynin fil islaam maxaa ka mid ah ninkii inuu yidha ani waa soo islaamayaa bishardi inaanan tukanin laakiin waa soo islaamaya laakiin ma tukanayo shardi ansaxaaya maahankaas ayb ooma banaanaha alaxkaam markuu leeyahay cuquud iyo mucaamalaada u jeedaa cuquudda iyo mucaamalaadka shardigee bannaan kaan bannaanayn mubaayacadana waxaa weya min cadfi اlkhaas cala alcaam mubaayacada cuquudda unbay ka mid tahay sooma ayb meeshaas marka daabidka shuruudda dhib badan ahlucilmiga marka waxay yidhaahdaan shardiga ashardu fi اlcuquud aw اlmucaamalaat labaa loo kala qaadaa shardi muqtada alcaqdi inuu ka hor imaanayo iyo inuunan ka hor imaanayn haddii shardigaani muqtada alcaqdi ou ka hor imaanayo laa yajuus ma bannaano waana laaqiya laga dhigaa shardigaas muqtada alcaqdi maalan waxaa ka mida ninku inuu yidhaah waxaan kaa gaday shaygan bishardi inaadan iibi karin le gurigaanan kaa gadaa shardi laakiin gurigaan ma gedi kartid xaggee u socotaa marka muqtadalcaqdiu ka hor imaana ninkaan hadduu gurigaan gato asaa iska leh waa hibey karaa waa iibin karaa waa haysan karaa soo ma garan ayb meelaha gobol marka shuruuddaasoo kale waa lagaga dhaqmay dad badanna waa su-aalaan dadigoogan marka dadka guryaha iyo waxyaabahaas u gado yani bunuugta guryaha iyo waxyaabahaas dadka u gadaan qofkii guriba u gadayaa bangigii wuxuu leeyahay gurigaada u soo gadanayaa markuu gurigii soo gato waa kaa gadayaa buu leeyahay intaas marka waxaan rabaa laba sano saddex sano isaga bixi lacagta waxbay ku heshiinayaan intaas sax u ah qofkan hadduu yidhaha bangiga intaas dhowr sano kabacdi waxaan ku siinayaa gurigaan maalan waxaan kaaga gaday boqol kun oo dollar boqolkaas kun marka sanadku bixi ayib waaya caqdiyaa la kala qoray ninkan laakiin gurigii kuma qorno isaga haddii uu ku qoran yahayna ma gadi karaa lagu shardiye marka qofkan ama deyn waxa ku gato ama ha ku gato naqdi waxa ku gato kaash waa inuu wixiisa u madax bannaan yahay ninkaanna deynta laga rabo beecu inuu laazimo shardi maaha lacagta ninka kulligeed in jaabka loogu shubo meeshaa ma la fahmay haddaad nin wax ka gadato oo aad tihaahdeen waxaasaan kaa gatay lacagtana lix bil kadib aan kuu keenayaa isaga marka waa kaa gaday hadduu ku yidha adaa iska le shaygaas berri marka lixdaas bilood ninkaani wuxuu dhihi karaa damaanad isii waa dhihi karaa horaan usoo marna damaanad deyn in lagu xiri karo laakiin ma dhihi karo waxaan aan deynta kaaga gaday adiga ma iibin kartid ma ku tasarufi kartid maya naam taas waa shardi faasida waa naam shardiga ayb meeshaas marka inuu fiir fiirsay u baahan tahay waxaa kaloo ka mid a shardiga muqtadalcaqdi ka hor imaanayo ninkii naag gabadhii buu mar maalan bixiyey gabadhiisii markaa wuxuu yidhi gabadhaydaan kuu guuriyey bishardi inaadan u tegin muqtadalcaqdiga ka hor imaanaa kaas ninkan naagta muxuu u guursanaya in u tago u guursanaya haadaa yacnii muqtadalcaqdigu ka hor imaanaya shuruuda qaarna muqtadalcaqdi kama hor imaanayso bal maslaxaa ku jirto shardiga oo aan muqtadalcaqdi ka hor imaanaynin laa ba'sa mararka qaarna inay culummada isku qabtaana laga yaaba ay yidhaahdaan muqtadalcaqdigii waa ka hor imaanaya iyo maya kama hor imaanaya kii marka meelana saas isugu khilaafsan yihiin meelana waa iska waadix marka shuruuddu waa dhib badan tahay culammada fahamkoodayna ku kala xiran tahay ninba waxbuu fahmayaan قال xdثنا يحيى بن بكyر qال xdثنا الليث عن عqyل عن بن شهاaب qال أخبرنيi cروة بن الزبير أنه سمع مrواaن والمسور بن مkرمة رضي الله عنهما يخبراaن عن أصحاaب رsuuل اللh صلى اه عليه وسلم qاaل لما kاaتبa سhayل بن cمr marku سhayل بن cمri la qortay heshiiska yowmaidin maalinka kaana fii ma اshtarطa wixii uu shardhistay waxaa ka mid ahaa suhayl bnu camrin ou shardhistay cala الnabiyi nebiga korkii uu ku shardhistay salى اllahu عalayh wasalam anlaa yaأtiyaka mina axadu qof xagga yaga inuusan kaaga imaanaynin wain kaana calaa diinika diintaadaba ha ku sugnaado ilaa hadduu kaaga yimaado xagga yaga radatahu ilayna waad noo soo celinaysaa wakhallayta baynana wa baynahu innaga iyo asagana waa noo kala bannaynaysaa aan soo qabsanno fakariha almu'minuuna daalika mu'miniintii arrinkaabay naceen wamtacaduu minhu wayna ka caroodeen arrintaas nin muslima yaa maka ka soo tegaya xaggaanu imaanayaa madiina waa la celina way ka xumaadeen waabaa suhaylun suhayl waxa uu diiday ilaa daalika kaagaas maahan ayb marka dadkaa nebigu uu celinaayey wuxuu u celinaayey dadkii iyaga dhalay qofku hadduu maka ka soo tago oo uu soo galo madiina qofay soo dirsanaayeen dadkiisa markaasay leeyihin ninkeena noo soo celi heshiis waa taad gashay hortaha wata waa ninka marka aabbihii adeerkiis waxyaabahaasay ahayd ibnulmundir saas u dhahan qisada qisooyinkana waa ka muuqdaan lann abu jandal markuu soo baxsada yaa loo dhiibeyn aabbihiis wuxuu leehay qofkuna wiilku aabbihiis mar walbo yanii wax unbuu u qabaa naxariis un u haayo gaal hadduu doona ha ahaado ayb de meeshaas marka waxay leeyihiin marka dad saas oo kale laakiin qofkan haddii la yidhaahdo ninaan waxba u ahayn oo aan naxariis u haynin iyo qofkii loo dhiibaa daliil uma ah nin marka dhulkiisii iyo meeshiisii iyo dadkiisii iyo oo hadda isagu marka aan yacnii qolada sidaasoo kale isagu markaa u yimid ee u joogo isagana marka in dad aan wax ay wadaagaanba jirin dhinac kasta oon hilib wadaagin oon diin wadaagin oo waxba aan wadaagin haddii la yidhaahdo waa loo dhiibi karaa xadiidkaanaana daliil oo istidlaal saxeixa ma ah ibnulmundir sida uu tilmaamay awsadka juska kow iyo tobnaad waabaa suhaylun suhayl waa diiday ilaa daalika kaagaas maahane fakaatabahu nabiyu sala اllahu alayh ali wasalama nebigu wuu la heshiiyey wuu la qortay calaa daalika kaagaas faradda yowmaidin maalinkaa wuxuu celiyey nebiga abaa jandal ilaa abiihi aabbihiisu u celiyey waa kaasa suhayl bni camrin walam yaأtihi axadu min الrijaali uma imaanin nin ragga ka mida ilaa raddahu fii tilka اlmuddati muddadaa waa celinaya wain kaana musliman ba ha ahaada ninkaas abuu basiir markuu soo baxsaday ee uu yimid dadkiisaa ka soo dababaxay noo celi waatuu yidhi waa wadeen meel markay marayeen dulxulayfa iyo sayfihii waxbay dhigteen waa kii uu gaaday seeftan qurux badana itus hoo markuu u dhiibay ayuu marka midna ku dhuftay kii kalena isagoo ordayuu nebiga usoo galay markaasuu wuxuu yidhi ninkan saaxibkaygana waa dilay waa kan markaasuu nebiga wuxuu yidhi weylu ummihi weyla ummihi miscaru xarbin yacnii alla ninkan yani dagaal huris badana yani ninkan dagaal yahansanaa buu nebigu yidhi sal l slm isaga marka waa gartay rasuulku waxuu ka hadlaayo horow ka baxa meel marka wuxuu galay xeebta xaggeeda ah buu iska galay halkaasuu marka mushrikiin quraysh uu ku sugi jiray safar meesha maraayo ma mari mari jirin ilaa waa la dagaali jiray nacam waxay haystaan waa ka qaada jiray nin allaale ninkii marka inuu maka ka soo taga rabana ninkaasuu ku biiri jiray nebiga maba u imaan jirin rasuulkii marka ilaahay waa ka badbaadiyey wixii dhibka badnaa iyagiina waa ku dhibtoodeen ilaa markii dambe ay yidhaahdaan inaga bis waaye nimankan amayba noo roon tahay ninkii naga tagaa inuu isaga u tago sidaasay markii dambe yidhaahdeen meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa imaamku wuxuu mas-uul ka yahay dhulka uu xukumo bis dhul uunan xukumin wixii lagu sameeyo shaqadiisa maaha oo rasuulka marka nimankaa loogama dacwoo karin maxaa yeele meesha ay joogaan isaga ma aha meeshiisii heshiiskana uu ku galay ayb wa jaaءat اlmu'minaatu naagihii mu'minaadka baa yimaadeen muhaajiraatin iyagoo soo hijroonayo wa kaanat umu kulhuum bintu cuqbata bni abi mucayd waxay ka mid ahayd miman kharaja ilaa rasuuli اllahi sal ا slm yowmaidin dadkii nebiga u soo baxay maalinkaas wa hiya caatiqun iyadoo gabar yar ah fa jaaءa ahluhaa dadkeedii baa yimaadeen marka dadkooda un baa daba socda sooma aragti fa jaaءa ahluhaa dadkoodii baa yimaadeen yas'aluuna الnabiya sal ا slam iyagoo nebiga su-aalayaan an yarjicahaa ilayhim inuu u soo celiyo falam yarjichahaa ilayhi uma soo celinin lamaa anzala limaa anzala allahu fiihinna muxuuna nebiga ugu soo celinina wixii alla uu soo dejiyey ee ah idaa jaaءakum اlmu'minaatu muhaajiraatin hadday naagaha mu'minaadka idiin yimaadaan iyagoo soo hijroonayo faاmtaxinuuhunna imtixaana allaahu aclamu biiimaanihinna ilaahay baa ku cilmila iimaankooda ilaa qowlihi walaa hum yaxiluuna lahunna naagihii marka xukunkaa waa laga saaray culammadu marka waxay yihahdeen naagaha sababka looga saaray waxay tahay naag waa daciif dagaalna ma aadi karto iyadu marka intay iska baxdo meel sida nimanka abubasiir iyo yeeleen ma samayn karto adkaysi badan ma laha diinteeda in laga fidneeyaa badan iyaga marka naagaha waa la diiday in la celiyo laakiin nin ragoo isagu marka caqli ahaanna dhammaystiran xoog ahaanna nin wax samay kara ah isagu markaas ha isdabaraa la leeyahay ninkaasu isku daberi laha isagaa yaqaan oo ficlan waana isdabareen dadkaas wax marka layska caam yeelaayo ma aha masaa-ishaan dad badan baa marka diinkooda ku gatay xadiidkan oo ay si qaldan u fahmeen marka xadiidkan waxaa fiican marka a'immada selafka iyo shuraaxda ahlucilmiga in la fiiriyo ibnulmundir xadiidkan aada u sharxaa kitaabka awsadka juska kow iyo tobnaad marka waxaad moodaa zamankan nin walbaa meeshay siyaasadda la aado inuu axaadiidtana la aado laa farqi mid siyaaso ku jira iyo mid kooxo iyo axsaab ku jiro farqi male nin walbaa isagu hawadiisa waxay jeceshahayba axaadiidta u jiidjiidaan wax aan marka isku mid ahayn ayaa isku mid laga dhigaa marka qaala curwatu faahbaratnii caaishatu caaisha waxay ii sheegtay ana rasuula اllahi sal slama kaana yamtaxinuhunna inuu imtixaanayay bihadihi اlaayati aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaaءakum اlmu'minaatu muhaajiraatin faاmtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihina ilaa gafuuri raxiim laga gaaro qaala curwatu curwa waxau yidhi qaalat caaishatu faman aqara bihada shardi minhunna shardigan qofkii qirtay oo kuwan ka mid ah qaala lahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga wuxuu ku yidhi wuxuu ku dhahayey qad baayactuki waan kula mubaayacoy naagtii marka shardiga aayadahan iyo waxa ku jira naagtii markaa qirato oo naagaha kasoo hijrooday ka mid ah nebiga waa la mubaayacoonayay ayb oo wuxuu dhahayay qad baayactuki waa kula mubaayacoonay kalaaman hadal ahaan ayuu dhahayay yukalimuhaa bihi uu kula hadlayo hadal uu kula hadlaya haweenaydaas ayuu ku dhahayay sidaas wallaahi baan ku dhaartay maa masat yaduhu nebiga gacantiisa ma aynan taabanin yadda mra'atin naag gacanteed qadu weligiis filmubaayacati mubaayaco wamaa baayacahunna ilaa biqowlihi hadal unbuu kula mubaayaco yani nimanka gacantuu gelin jiray naagaha laakiin gacanta ma geli jirin qaala xadaanaa marka shardigan oo kale marka de shuruud marka waxaa weeyaan marka axkaamtii iyo cuquuddii ku saabsan qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan can ziyaad bni cilaaqa qaala samictu jariiran radia allaahu canhu yaquul baayactu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigan la mubaayacooday faاshtarad calaya korkeyga ayuu ku shardiyey oo wuxuu yidhi wanusxi likulli muslim muslim kasta inaad daacad u noqoto bayca igula gal wanusxi daacad in loo noqdo likulli muslimin muslim kasta ayaa nebiga igula mubaayacooday qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can ismaaciila qaala xadaanii qays bnu abi xaasim can jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaal baayactu rasuula اllahi sal l slm calى iqaami الصalaati wa iitaaءi الzakaati wاnnusxi likulli muslim baabun idaa baaca nahlan qad ubbirat baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa baaca haddii uu iibiyo nahlan geedtimireedyo qad ubbirat la bacrimiyey qaala xadaثna cabduلlahi bn yuusuf qaala akbaranaa malik can naaficin can cabdillahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slama qaal man baaca qofkii iibiyaa nahlan geedtimireedyo qad ubbirat la bacrimiyey fatamaratuhaa miraheeda lilbaayici baa iskale ninkii gaday oo yacnii baayica ninka wax gaday ilaa an yashtarida almubtaacu ninkii iibsaday inuu shardhistay ma shardhisanayo maaha meeshaa marka de meeshaanuu kitaabka ka waafaqaa baabka oo laba nin hadday wax kala gadanayaan beer markaa la bacrimiyey oo geed geed miroodkii la bacrimiyey ninka wax iibsanaya hadduu markaa shardhisto uu yidhaahdo geedahanaan kaa iibsaday bishardi midhahan bacrimisanna inaan aniga lahaanayo waa bannaantahay shardiga wabilahi towfiiq sal sl alaa nabiyina mxamedi wala ali